asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu saaxiibyaal habeen wanaagsan dhammaantiinba meel kasta aad joogtaan iyo surabo aad noo maqashaanba waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka wareeg wararka afar labaatanka sac raadi hadarsan ee magaalada muqdisho
warkaalkaale kaale kaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildoon waxaan maqli jiray nin xil qaaday eed qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahayow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh awoodiyo hesnaa infajigan ayaa laga rabaa
ismaqa wanaagsan saaxiibyaal habeen wanaagsan waa waxay ku beegan tahay abril qodobada caawa ugu waaweyn ee barnaamijka wareega wararka dalsan aan kusoo qadan doono haddii kan aad ku dhegeysan doontaan hadduu eeba raalli ka noqdaan waxaa qayb ka noqon doona doorashada guddoonka golaha shacabka baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ayaa weli waxa ay ka socotaa hangarka arizoni muqdisho xilli xalay muqdisho lagu doortay guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka isla caabana waxaa markaa goordhow lasoo gabagabeynaya doorashada guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka xilli guddoomiye ku-xigeen koowaadna markaa ay ku guuleystay haweeneydii ugu horreysay ee guddoomiye ku-xigeen ka noqota xildhibaan sacdiyo yaasin xaaji samatir ayaa markaa kusoo baxday guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka baarlamaanka ee soomaaliya odaynta tirada inta cod la heshay iyo xildhibaankii la tartamay ayaan soo kala soo gubi doonaa qodobada kale waxaa qayb ka noqon doona caawa aad maqli doontaan saaxiibayaal diyaargarowga dhinacyada kale ee ku saabsan doorashada guud ee dalka madaxtinimada ee soomaaliya ayaa markaan si weyn la iskugu diyaariyanayaa wixina ku saabsan ayaad maqli doontaan qodobadan kale waxaa qayb ka noqon doona mid ka mid a musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha soomaaliya ayaa siyaabooyin kala duwan uga hadlay doorashooyinka socda dalka iyo xaaladaha kala guurka ee xilligan sidii markaas loo jihin lahaa masbedda loogu sameyn lahaa hannaanka iminka soomaaliya wax ku qabso ee afar dhibic shan waraysan dhacyo badan taabanaya in idinkaga hena qodobadaas wixii soo korayaad maqli doontaa saaxiibayaal kusoo dhawaada mar kale barnaamijka wareegga wararka afar labaatanka saac ee raadiha dalsan muqdisho
soomaaliyay waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloodo intii aad dagaalladan waddeen diriirtan qaan gaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalagii noo beeray dadkuu laayay yaa garan kariyo dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa doc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga issullaynae ajnabi uma dacwooneyne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalo celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayna oo qudha miyay garasha noo diid
kalayaa saaxiibayaal barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saac raaladii haddalsan ee magaalada muqdisho ayaad degeysanaysaan qeybaha ugu horreeya barnaamijkeena caawa ayaan gudagelaynaa waxaanu ku bilaabaynaa wararka ugu waaweyn ee doorashada soomaaliya ee socota oo gabagabo ku dhow guddoonka golaha shacabka baarlamaanka ee soomaaliya waxaa xalay la doortay guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya waxaana loo doortay sheekh madoobe inuu hogaamiyo afartan afarta sana ee soo socota xilli xalay doorashada isla gaareen dhinacyadu ilaa iyo eh, markaas suxuurta ama sagaal saac habeenimo taa oo markaa ka dhigan in isla waqtigaas aan la soo gabagabayn karin gudoomiya ku-xigeenka koowaad iyo labaadna halkaa aan lagu doori karin maadaama waqtigii uu gabagaba ahaa hase yeeshee maanta ayaa marka loo madansalaa waxaana markaa dhinacyadu ay doorashadoodu maanta ay mar kale dib u dhacday ama ay noqotay xilli habeena ugu dambeys waxaa markaa muuqata in iminka ay gabagabo ay ku dhowdahay ama markaa lasoo gabagabaynayaba intaan wareega ku guud jirno waxaase markaa tartanka uga adag uu dhex maray maanta gudoomiye ku-xigeenada koowaad ee golaha shacabka baarlamaanka hor musharax ayaana ku tartamaysa waxaana ka mid ahaa dhinacyadii tarta- tartamayay maxamed cumar cali canuug ee saaciido yaasin xaaji samatar sidoo kale waxaa ka mid ah gudoomiye ku-xigeen dadku tartamayay deejo maxamed diiriye maxamed cumar ciimooy iyo musharaxiin kale oo dhowr ah hase yeeshee wareegii koowaad baa waxaa markaa wareegii labaad u gudbay dhinacyada kale ah sacdiyo salaasamatar iyo sidoo kale tacaanuug maxamed weli oo markaa dhammaantood codka ugu badnaa keensay waxaana markaa dhinacyadu ay durbadiiba tartanka iskaga haray qeejo maxamed diiriye oo markaa ayadu sheegtay in codkeeda ugu shubtay xildhibaanka musharaxa caanuug lagu magacaabo codkii ugu badnaa waxaa marka hore helay maxamuud weli musharax lagu magacaabo ka oo markaa konton iyo sagaal cod helay waxaa kusoo xigay aanuug oo isna konton iyo sideed cod helay Eh, waxaa kusoo xigtay musharax kale ayadana xildhibaan sacdiya oo ayadan heshay konton iyo laba cod qeejo diiri ayaa kow iyo labaatan cod heshay hase yeeshee qeejo waa ay hartay saddexdan kale ayaa iskugu soo hartay hase yeeshee dhinaca kale waxaa ka haray tartanka maxamed weli oo qoliisu sheegay in codkiisa ugu shubay xildhibaan sacdiya xaaji oo markaa yaasiin samatar in markaa codka looga siiyo tartanka ugu dambeeyana wuxuu dhex maray eh, sacdiyo yaasiin samatar iyo xildhibaan maxamed cumar canuug ugu dambeynta waxaa iminka guddiga doorashada guddoonka golaha shacabka baarlamaanka ay ku dhawaaqeen in tartankii uu soo gabagabay islamarkaana ay guulaystay guushana ay raacday xildhibaan sacdiyo yaasiin samatar oo markaa heshay cod gaaray ilaa boqol iyo soddon iyo saddex cod halka canuugna uu helay boqol iyo sagaal cod sida dhinacyadu markaa guddiga ay xaqiijeen waxaa kaloo iminka socota tirinta gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka baarlamaanka oo laba musharax isugu soo hartay mahad cabdalle cawad oo horey ugu fadhiyey iyo musharax abshirow lagu magacaabo dhinacyadu ayaa markaa codkooda gudoomiyaha ama guddiga doorashada ay tirinayaan natiijada kasoo kororta intaan kugu jirno barnaamijka ayaan idinkugu soo gudbi doonaa saaxiibyaal markaan waxaan idin soo gudbinaa dhinacyadii markaa tartan qayb ka ah ee maanta tanisugu sameeyey waxaa ka mid ah qajo diiriye oo warbaahinta la hadashay ayadoo markaa sheegtay in tartanka ay iskaga hartay
waxaan maanta soo gabagabayn doonnaa doorashada guddoonka golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo la dooranayo guddoomiye ku-xigeen ka koowaad iyo guddoomiye ku-xigeenka labaad dabcan wareegga labaad marka loo soo gudbo dad baa go'aansada inay hore u sii socdaan dad baana go'aansada inay halkaas uga haraan markaan leeyahay halkaas uga haraan waa hasha raac meel magac lana uga soo hartii soomaalidu sheegaysa labada kun laba iyo labaatan maanta maalin taariikhi ah oo ay dhammaystirmayaan haddii alla awoodda la oggolaado labada aqal guddoonkooda sidaad la wada socotaan doorasho dheer ayaa la soo galay kadib soo bixidda xildhibaanadana tartan guddoon ayaa la soo galay labada aqal waxaa xigi doona tartanka madaxweynayaasha aniga khadiijo maxamed diiriye ahaan waxaan ku taaganahay lix baarlamaanaan soo galay labadi kun ilaa labada kun iyo labaatan iyo labo oo maanta joogno ilaa labada kun oo carta wax kale ma aha waxaan dadka ugu horeeyo ducada hooyada iyo aabbey waxaa soo raacda ducada abtiyaashay taasaana waxaan ku ahay tiir bira saas daraaddeed aqbalaadda ay aqbaleen inaan tanaasulo codkana waxaa iskale meesha ay iyagu ay rabaan haddaan nahay dowlad goboleed hirshabeelle la dhaho haddaan nahay aniga iyo asxaabtayda haddaan nahay abtiyaashay ilaa ha'da weyn haddaan nahay soto soto soto meesha ugu hoosaysa waxaa codkii loo geeyey in guddoomiye ku-xigeenka labaad lagu doorto annaga waxaan ahayn markaan hirshabeelle ka nimid jowhar jowhar iyo beledweyne tiim la dhaho tiim saysay markii aan federaalka nimidna waxaan u gudubnay tiim aadam saransoor saakati aadam saransoor shalayna waad ogeydeen guddoomiyaha hadlay maantana afkiisa iyo afka tiimka isaga iyo abtigay jacfar generaalkayga caananugaa la aaday wabilaahi towfiiq
xilligan oo kale looma istaago khudbad ee, waxaan u istaagay keliya inaan u mahad celiyo ee, waxaan u mahad celinayaa guddiga qalqaaro doorashooyinka howlwaneennada golaha shacabka habeen iyo maalin soo jeedi sida doorashada si hufan iyo ugu dhici lahayd waxaan sidoo kale u mahad celinayaa Eh, بسم الله حل مدن iyo marwooyin xilligan oo kale looma istaago khudbad ee waxaa loo istaagaa keliya mahad celin waxaan u mahad celinayaa guddiga qaranqaarada doorashooyinka howlwaneennada golaha shacabka iyo habeen iyo maalin u soo jeedeen inay doorashadan ku dhacdo si hufan ku dhici lahayd waxaan sidoo kale u mahad celinayaa xildhibaanada golaha shacabka kuwii codka siiyey iyo kuwaan codka siinin intaba Wa- waxaan u mahad celinayaa marti sharafta ah, hay-adda am- mata- marti sharafka iyo musharaxiinta ee, quruxda badan oo maanta tartanka wadaagni Ee, si aad ogtihiin ee, waxaan waxaan helay lixdan cod anigoo fiirinaya si gaar u eegaya ay horeyna u sheegay inay muhiim ii tahay in la dhegaysto macnaha aan dhegaysto khudbadeydaan ku sheegay wiiga hore oon dhahay waxaan dhegaysanayaa ama waxaan taxagelinayaa dhallinyarada iyo haweenka ee waxaan maanta tanaasulayaa inaan doorashada wareegga labaad sii galo anigoo u tanaasulaya halka dumar oo macnaha wareegga labaad u gaasho waxaan waxaan si gaar ah dadku wacyigelinaya xildhibaanada sharafta leh inay u weheliyaan haweenka oo ay ka dhigaan gender balance guddiga waxaa loo baahan yahay gender balance sidaas daraaddeed dadka inta ii codaysay lixdanka codaysaysay waxaan ka codsanayaa inaad sacdii salaad ku wareejisaan wa- waad mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
Thank you.
wanaagsan ayaan hawdan kaleeyahay saaxiibayaal weli waxaad la socotaan barnaamijka wareegga wararka afar labaatanka saac raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho professor cabdi maxamed kuuse oo ka mid ah aqoonyahanada soomaaliyeed waxna ka dhiga mid ka mid ah jaamacadaha lagu qadro badan yahay dalka maraykanka ayaa sanadkan ka mid ah musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxweynaha soomaaliya aqoonyahan professor kuuse oo sanadkan waxa uu ka mid yahay musharaxiinta farakutiriska ah ee isku soo taagay qabashada xilka ugu sarreeya ee dalka waana isbedeladoon aaminsan inuu wax badan ka bedeli doono hanaanka budqaybsiga ee afar dhibic shan oo ragaaday bulsha weynta soomaaliyeed iyo aqoonyahanka waxbartaba daw waraysigan ayuu uga hadlayaa dhibaatada budqaybsiga cidda lagu dulmiyey qaabka uu u aaminsan yahay inuu wax ka bedeli karo waraysiga oo dhacay badan taabanaya uu dalsan siiyey ayuu sidoo kale kusoo hadal qaaday inaysan jirin xisi gaara u leh jagada madaxweynaha iyo xilka kale ee ugu sareeya dalka amniga iyo la dagaalanka musuq maasuq ayaa ka mid ah waxyaabaha sida weyn uu isha ugu hayo inuu markaas bedel weyn ku samayn doono haddii uu miradholo halganka uu wado dadka telefoonka ayuu ugu waramay professorka
waa ku salaamay cabdinaasirow aad iyo aada u mahadsan tahay horta ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan rabaa inaan salaamta muslimka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aan ku salaamo horta horta walaalow yacni isu taagidaan oo aan hadda isu taagay ama aan u taaganahay musharaxnimada madaxweyne dowladda federaalk ee soomaaliya horta horta ma aha wax oo hadda igu soo dhacay aniga sideedaba soddonkii sano lasoo dhaafay maalintuu dagaalka dhacay ilaa haddaan mitaal ku siiyo dagaalka kow iyo sagaashankii markuu dhacay afar bilood markaas ka hor ayaan shahaadadii ugu horreeyey aan qaatay maalintaas iyo ilaa hadda aniga waxaan ka mid ahay ummaddii oo yani halgankaasito dhibaatooyinkii marxaladii uu soo maray wax ka qorayey xasuuso yani halganka wadankan loo galayay maaha in un dagaal un la galayay laakiin dad waxaa jiray wax ka qoray wadankani dhinaciisa waxbarashadiisa dhinaciisa ummadda dhibaatooyinka taagan yani soddon sano oo ka hor dagaalkan inta uusan dhicin dadka wax ka qori jiray oo dhan waxay ahaayeen dad oo ajaanib ah ama dadkan reer galbeedka ah hadda alxamdulilah soomaali badan ayaa soo baxday oo aniga aan ka mid ahay oo wadankan wax ka qora sida dhabta ah taas waa mid teeda kale soddonkii sano aniga waxaan ka mid ahaa dadkii waxbarashada waddankanito oo jaamacadaha dugsiyada sare aasaaska si wadankan loogu sameeyo ka qayb galay ayaan ayaan ka mid ahaa marka horta aniga wadankan arrimihiisana waa la socdaa tobankii sano lasoo dhaafina waa dhex joogay oo sanad kasta waan joogay horta taas waa taas tan igu soo dhalisay oo adiga aad hadda aad ka taabatay oo aad leedahay nidaamka awood qaybsiga ayadoo jiro yani maxaa kugu dhaliyey ayay ahayd u malaynaa su-aasha horta walaalow aniga waxaan rabaa inaan kuu sheego nidaamkan oo awood qaybsiga la yiri waxaan rabnaa inaan ummadda soomaalida aan u sheegno horta ma aha wax dastuurka ku yaalo ma aha wax sharci ah ma aha wax ummadda ay ku heshiisay waa wax barnaamij oo dad gaaban inta ay ay isla arkeen waa fahansanahay markii hore waxaa la yiri waxaan waxay ahaayeen waa wax xal lagu raadinayo ayay ahaayeen waan fahmay taas markaas xaq ma ahayn waaba waabana loo sheegay taas laakiin waxaan isleeyahay labaatan sano kadib soddon sano kadib xasuuso waxaan dagaalkii keliya ma aysan bilaabanin ee barnaamijkan oo qabiil hebelna intuu taagan yahay qabiil hebel xagguu taagan yahay kaasna xagguu taagan yahay xornimadii lasoo bilaabatay oo lixdan sanay jirtaa marka marka waxaan isleenahay ma aha dasturi therefore ma yani wax in laga sheekaysto oo qof la yiraahdo maxaa kugu dhaliyey ayadoo yani awood qaybsiga saas u ahaa waan fahansanahay yani dadaa waxay dhahayeen runtii wadanka hadda waa taas laakiin run kasto waa la bedelaa macnihi mogta wadankan soddon sano lixdan sano sidoo ahay ma aha marka teeda saddexaad aniga waxaan runtii arkaa fursad fursad oo wadankii u isbedelay dhalinyaro badan oo soomaaliyeed oo meel kasta joogo aniga xamaraan tegey garowaan tegey baydhabaan tegey kismaayaan tegey tobankii sana lasoo dhaafay Eh, waxaan u jeedaa dhalinyaro oo aad u badan oo waxbartay oo hadda ka gudbay ama aan ku fikirweynin sidee qabiil loogu dagaalamaa ama sidee arrin qabiil loogu noqdaa oo ka fikirooya wadankaa sidee loo horumariyaa marka furdad fursadaas ayaa waxay i tustay in aan hadda is idhaahdo wallaahi waa waqtigii ay ku habbooneed oo eh, dadka ama shaksiyaalka waxbartay ay wadankan inta ay isu soo istaagaan ay hogaankooda wax ka qabtaan waad mahadsantahay waayahay n professor waxaad ka mid tahay n aqoonyahanada soomaaliyeed marka wax badan og fahansan daraasado badan sameeyey nidaamkan hadda aan ka dhawaajinay ee afar dhibic shan soomaalidu siyaasiyiintooda xal bay u arkeen soo maahan in wax lagu qeybiyo laisku xadido oo qof walba meeshuu kasoo jeedo markaa nidaamka xadidka ah uu uu raaco si markaa laiskugu xadgudbo dhinacyada kale heshiiska iyo waxa ay wadaagaan aysan dhinacyada kale u gudbin
Eh, maya maya aniga waxa keliyo aan fahmay waxay tahay eh, haa labaatan sana ka hor iyo toban sano markaas ka hor oo soodare ay fikirka ay kasoo bilaabatay markaas eh, yacni shay dagaal oo oo adag ama dagaal oo qabiili ah ayaa socday Eh, eh, marka laga yaabo markaasayto inay isdhaheen waa xal ka soo qaad laakiin ad waxaad xasuusataa waxa wax lagu qaybiyo waxay ahayd yaa qori wato yaana qori wadanin macnihi marka eh, sideedaba wadan ma lagu dhisi karo i- yacni inta awoodda leh wax hal la siiyo inta kalena ha laga daayo horta wadan laguma dhisi karo kow teeda labaadna yacni awood qaybsiga si kasta ayaa noocyo badan ayaa loo sameeyaa oo awood qaybsi lama diidana macnihi laakiin awood qaybsiga adiga bal yacni qiyaas awood qaybsi la leeyahay macnaha juufa hebel eh, waa aqalka sare juufa hebelna waa yacni eh, golaha shac- shacbiga juufa hebel iyo juufa hebelna prime ministerkii iyo wasiirkii isku bedelayin la leeyahay Eh, maya ma shaqaynayso Eh, waxa imaanayo adiga naftaada qiyaas boqolaal kun oo soomaali ah oo marka jufooyinkaas la tilmaamay yani waxaan ku dhihi karaa sida hadda ay u dhisan yihiin waxay tahay ummadda eh, boqolkiiba toddobaatan ayaa laga saaray macnihi marka haddii boqolkiiba iyo toddobaatan ay banaanka ka joogto eh, intaasoo boqoloo kun oo soomaali ah oo awoodii leh cilmigii leh caqligii leh eh, eh, karaankii leh oo wadankan wax ku kordhin lahaa ayaa waxaa layidhi maya wax ma ku kordhin kartaan marka walaalow sidee adiga aad isu dhihi lahayd wadankan in uu dhaqaalihiisa qubco wadankan inuu hore u maro haddii la yidhi dadkii nuskoodii iyo in ka badanba oo oo yacni karaankii u lahay ma ka qaybgeli kartaan see u shaqaynaysaa marka dhibka kaas oo ka imaana teeda kale hal yacni wax aan xaq ahayn hal ma laga dhigi kara sideedaba marka waxaan rabnaa hadda inaan kasii soconno insha allah waayahay n marka waxaad u aragtaa nidaamkan eh, lagu saleeyay awood qaybsiga in uu curyaaminayo n aqoonyaanka oo fursad aysan u helin inay sharaxaan aysan waxay ayagu marka dalkan ay ka bedeli karaan aysan jaanis ugu heli karin oo curyaamin lagu sameynayo muu aragtaa
Eh, may taas keliya uma arko taas keliya uma arko aniga waxaan u arkaa eh, ma aha curyaamin ayaga wax loogu diidan yahay laakiin aniga waxaan ka wadaa haddii intaasoo boqoloo kun oo soomaali ah, aqoon-yahan keliya ma aha intaasoo boqol oo kun oo soomaali ah oo oo yacni wax bartay aqoon-yahankan la sheegayo waa sheeko kale laakiin waxaa waaye oo wax bartay oo wax fahmay oo oo dhalinyaro iyo dhexdhexaad iyo si kastaba ah oo waddankaaniito kara yacni karaankii caqligii iyo cilmigii lagu wadi lahay ee leh ayaa waxaa la yidhi ma ka qaybgeli kartaa marka dad wax gooniya aniga shaksi aan la ii diidan yahay ma aha ujeedka laakiin imagine haddii dadkii nuskeedii ee wadankii iyo hoggaankeedii iyo maamulkeedii iyo dowladeedii iyo horusocodkeedii ma ka- ma ka qaybgeli kartaan haddii la dhaho adiga ma kula tahay wadan saas la yidhi in uu eh, horumar dhaqaale gaarayo aniga runtii waxay ila tahay dhibkana haysto eh, oo iyo baahida soo noqnoqotay eh, oo oo waddankan iyo ammaandarrida soo noqnoqotay waxay aasaas u tahay eh, in dadkii ku habboonaa la yiri maya awood qaybsi noocaana la sameeyey sidaas daraaddeed awood qaybsigiyaa idinka wuxuu idin geeyey ama baarlamaanka ama aqalka sare ama inta ama prime minister ku-xigeen keliya iyo waxaas Eh, taas waaya dhibka meesha uu ka imaanaya waddankan awood qaybsigan hadda aan ka sheekaynayno ma aha kii waddankan uu nabad ammaan horumar uu ku gaari lahaa macnaheed waayahay dhinaca kale waxaa hadda la socnaa in ay socoto doorashada een, madaxtimo ee soomaaliya waxaa la gudagalay doorashada guddoonka golaha aqalka sare shal lasoo gebagabeeyey tii golaha shacabka ayaa maanta bilaabanaysa xaaladda jahwararka taagan iyo isqabsiga madaxda waad la socotaa bal ka aqoon-yahan ahaan adiga oo markaa is- dhan kalena ah musharax madaxweyne bal xaaladda maxaa kaaga baxaya dalka xilligan iyo doorashooyinka socda
Eh, wallahi eh, walaalow eh, su-aal runtii aada u fiican waaye Eh, aniga runtii eh, aad ayaan u rajaweynahay oo waxaan isleeyahay in uu arrintan maanta waxaan ilaahay ka baryaa oo aan ugu rajaweynahay in uu doorashada oo golaha shacabka maanta si nabad ah ay ay ku dhammaato ayaan ilaahay ka rajeynaa runtii ummadda soomaalidana saasa u roon Eh, dadka hogaanta hogaanka maanta soomaaliya u hayane yani waxaan ka codsan lahaa in ay isku noqdaan ay tashtaan oo yani sidii ummadani anagoo dhanbo eh, dhibkan soo raagay noolaga nalooga samata bixin lahaa ay ku dadaalaan aniga rajadaasaan leeyahay waxaan kale waxaan u arkaa eh, isqabqabsi siyaasadeed taasna eh, runtii yani siyaasadda waa iska saas Eh, laakiin intaas in ka fog inaysan gaarin ayaan aad ugu rajoweynahay oo maantana insha allah ay ay macnaha si nabadgelya aan noogu dhammaan doonto doorashada oo golaha shacabka insha allah waayahay ugu dambeyntii fariintaada ugu dambeysa aad la wadaagayso shacabka soomaaliyeed ee ku dhageysanaya meel kastay joogaan xaalada dalka bal aduu soo koobaya
Eh, cabdinaasir waalo waad mahadsan tahay Eh, shacabka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waan salaamay Eh, aniga shacabka soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u sheego maanta eh, eh, soomaaliyay nidaamkan iyo awood qaybsigan iyo waxaan la sheegayo oo la yiri eh, yacni eh, xal waaye ee xaq ma aha ma shaqaynayso wax aan xaq ahayn xal ma noqon karaan aniga waxaan isleeyahay waxaan rabaa inaan ummadda soomaaliyeed u sheego waxaan wadnaa fikir cusub fikirkaasiyto wuxuu dhahaa waa in la helaa eh, heshiis bulsho oo cusub heshiiskaas bulsho oo cusub wuxuu ku aasaasan yahay in shakhsi kasto bulsho kasto jufo kasto gobol kasto degaan kasto oo soomaali ah oo kasoo jeedo meesha rabta ahaato in ay eh, wadankan ay ku karaamaysnaan karaan kow eh, ta labaad in ay ka qaybgeli karaan horumarka wadankan labo in ay ka qaybgeli karaan siyaasadda meesha ugu sarreysa wadankan haddii aan helno taas eh, waxaan aaminsanahay wadankan inuu hore u mari- u- u mari doono haddii aan taas weyno eh, aniga waxaan dareensanahay ammaan darrida eh, baahida isku toosnaan la-aanta intaasoo dhan waxay ka imaanaysaa eh, ummad la qoobqoobay mar haddii ummad saas loo qoobqoobo oo ummadii dhan ay ku wada sharfaneen ee wadankaas aysan kulligood inay wax ka leeyihiin aysan ogeen dhibka meeshuu ka imaana marka aniga ummadda soomaaliyeed waxaan ka codsan lahaa in ay nala qaadaan barnaamijkan cusub oo soomaali ee cusub oo kulligeed iswada raaci karto oo ku wada sharafan wadankan inaan helno taas ayaa kulligeenna barwaaqo noo keeni karto oo aan yacni eh, baddeenna eh, iyo xoolaheenna iyo beeraheenna inta aan isku wajahino taas aan ku mashquulno ayaan ayaan ayaan ka codsanaa ummadda soomaalida oo anna ay ii ogolaadaan eh, musharaxiinto yani dadka xildhibaanada u ahna ay u sheegaan ay ku yidhaahdaan eh, walaalayaalow eh, jidkaaniito oo professor kuuso uu nagu jaheynayo nala raaca inay dhaxaan ayaan ka codsanaa wayna sharfan yihiin ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan
gudahaan caawa barnaamijka wareeg wararka afar labaatanka saacraadi hadalsan magaalada muqdisho qaartan dhegeystaha waa nageynta barnaamijkan keisantaa ku kulmi doona sidaas nabadgelyo